بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xabad joojinta u dhexaysa iiraan iyo maraykanka oo gashay maalinkii labaad dhinacyada oo isku khilaafay weerarada yuhuuddu ay ka geysanaysa lubnaan iyo in ka badan kun iyo afar boqol oo qof oo ku dhaawacmay duqaymaha sahaynadu ay dalkaasi ka fuliyeen dhaqdhaqaaqyo xadidan oo ka jira marinbiyoodka hormus iyo maalinimada beri jimcaha oo la filayo in washington iyo dahraan uu wadahadal toos ah ku dhex maro islaamabad weeraro lagu dilay tobanaan askari oo ka tirsan maliishaadka xukuumadda burkina faso oo ka dhacay galbeedka qaaradda afrika iyo mu'asasada azallaaqa ah oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo faafisay muuqaalo lagu soo bandhigay howlgallo kala duwan qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afaraad ee taxanaha asiira nabawiya duruusun waa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo aad u xoogan waxa ay ka fuliyeen waddanka lubnaan iyagoo sheegay inay beegsadeen ahdaaf ciidan balse weeraradaani waxaa dhimashay dhaawac ku noqday in ka badan kun iyo afar boqol oo ruux kuwaasoo u badan dad rayidah taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in muddo afar daqiiqo gudahood ay fuliyeen ilaa boqol duqeen magaalada caasimadda ah ee beyruud ayaana ka mid ah goobaha weerarada ugu badan ay ka dhaceen muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyeyna waxa ay muujinayeen dhismayaal aad u fara badan oo burburay wasaaradda caafimaadka xukuumadda lubnaan waxa ay sheegteen waxa dhacay ay tahay musiibo iyadoo lagu dhawaaqay baroordi qaran madaxweynaha lubnaan ayaana dowladaha khaliijka iyo kuwa reer galbeedka ugu baaqay in tallaabooyin ay qaadaan si loo joojiyo weerarada yuhuuddu ay geysanayaan dhanka kale waxaa maalinkii labaad galay heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya dowladda maraykanka iyo iiraan iyadoo maalinta beri ee jimcaha la filayo in dhinacyadu ay isku hor fadhiistaan magaalada islaamabad ee caasimadda waddanka bakistan sidoo kale marinbiyoodka hormus ayaa lasoo warinayaa inay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo xadidan iyadoo dowladda iiraan tallaabooyin adag ay marsiinayso maraakiibta halkaasi isticmaalaysa khilaaf xoogan ayaa lasoo warinayaa inuu soo kala dhex galay washington iyo dahraan kaasoo salka ku haya weerarada lubnaan ka dhacaya dowladda iiraan waxay ku adkaysanaysaa in lubnaan xabad joojintu ay qayb ka tahay halka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maraykanka ay diidan yihiin afhayeenadda aqalka cad oo xalay warbaahinta la hadashayna waxa ay sheegtay in dhammaan qodobada iiraan ay miiska soo saartay ay yihiin waxba kama jiraan donald trumpna waxa uu ku hanjabay in tallaabooyin militari mar kale uu qaadi doono haddii iiraan ay heshiiska fulin weyso
لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm iminkana galbeedka afrika mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso ilaa siddeed askari ayaa lagu dilay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin ciidan oo ku yaala gobolka fadangurma iyadoo sidoo kale toddoba askari oo kale lagu dilay weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka digo allah fadligii weerarada ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay fuliyeen mid ka mid ah waxa uu dhacay maalinimadii talaadada aynu soo dhaafnay wuxuuna ka dhacay gobolka wahagiya waxaana lagu dilay ilaa afar iyo toban askari iyadoo lagu soo qaniimaystay hub isugu jira nuucyo kala duwan halka ilaa lix askari oo kale lagu dilay weerar arbacadii ka dhacay gobolka fadangurma dhanka kale mu'asasada warbaahineedda azalaaqah ayaa faafisay laba muuqaal oo lagu soo bandhigay howlgalla mujaahidiintu ay fuliyeen muuqaaladan ayaana lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo weeraraya fadhiisimaha cadowga kadibna la wareegaya magaalooyin iyo saldhigyo ciidan oo muhiim ah
alxamdulilaahi rabbilcaalamiin onjii suudkoodi insha allah suudkoodi suudkoodi wurdi insha allah
waa hagaag imikan waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan maanta xubinta ku eegi doonnaa warbixin ka hadlaysa ilaa afar su'aalood oo muhiim ah kuwaas oo la iska weydiinaya xabad joojinta jilicsan ee laga gaaray xiisadii bariga dhexe warbixintan oo dheer waxaa qoray wargeeska ameerikaanka ah ee dahiil waxaana looga jawaabayaa ilaa afar su'aalood oo muhiim ah kuwaas oo dhashay in la isweydiiyey kadib markii la arkay xaaladda jilicsan ee ay ku socoto heshiiskii xabad joojineed ee laga gaaray xaaladda bariga dhexe maalinnimadii shalay waxaa ugu horrayntii warbixinta lagu bilaabay inkastoo aysan afartan iyo siddeed saacadood oo dhammaystiran aysan ka soo wareegan xilligii lagu dhawaaqay heshiiskii xabad joojineed ee dhex maray iiraan iyo maraykanka haddana waxaa soo baxaya dildilaac xooggan kaasoo halis gelinaya heshiiskan islamarkaana burbur xooggan u geysan kara wadahadalladii lagu ballansanaa maalinimada jimcaha in ay ka dhacaan caasimadda islaamabad ee dalka bakistan waxay warbixintu xustay weeraro uu maamulka gumaystaha yuhuud ee maalinnimadii shalay ka geystay gudaha waddanka lubnaan kuwaas oo lagu tilmaamay kuwii ugu xoogganaa ee ka dhaca gudaha waddankaas tan iyo markii dagaalkan uu bilowday waxay kaamiraduhu soo qabanayeen in sahayanadu ay awooddoodii oo idil ay shalay isugu geeyeen gudaha waddanka lubnaan iyagoona burbur xooggan u geystay daaradha dheer oo ku yaalaya caasimada bayruud iiraan oo taasi si aad ah uga caroota ayaa sheegtay in lubnaan ay qayb ka ahayd heshiiska xabad joojinta xaaladda bariga dhexe halka jihada kale ay maraykanka iyo yuhuudda ay sheegeen in aysan taasi waxba ka jirin oo xabad joojintu keliya ay ku koobneyd waddanka iiraan afarta su'aalood ee ay warbixintu soo bandhigtay midda ugu horreysa waxay noqonaysaa weerarada lubnaan miyay burburin doonaan heshiiskan waxay warbixintu tiri wakhti xaadirkan arrinkan waa midka ugu weyn ee la isku hayo oo haddii israa'iil ay sii xoojiso weerarada ay ka geysanaysa gudaha lubnaan waa suuragal in xeere iyo fandhaal ay kala dhacaan oo xitaa la isku gacan seero kulamadii lagu ballansanaa in ay ka dhacaan gudaha waddanka bakistan iiraan waxay ku adkaysanaysaa ayuu wargeysku yidhi in xabad joojintu ay qayb ka tahay lubnaan halka washington iyo israa'iilna ay diidan yihiin arrinkaasi madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jerry fans oo mar ka jawaabayay weerarada lubnaan lagu qaadaya ayaa sheegay in lagu qaldamayo arrinka ah in lubnaan ay qayb ka noqoto heshiiskan xabad joojinta oo uu ula jeeday si qalad ah ayaan taasi u aqbalnay balse waan ka laabanay oo lubnaan waa bartilmaameedka israa'iil su-aasha labaad ee ay warbixintu isweydiinaysa waa iiraan mise buuxa ayay mar kale u xiri doontaa marinbiyoodka hormus waxayna warbixintu tiri iiraan waxay markii ugu horreysay sheegtay in maraakiibta maraysa marinka hormus ay u baahan yihiin in ay ogolaashiyo ka helaan xilli weliba ciidanka iiraan ee halkaasi ku sugan haddii taasi la sameynayana waxaa hadda khatar ku jira ayaa warbixintu tiri in bartilmaameedyo xooggan ay la kulmaan haddii maamulka gumaystaha yuhuudda uu halkiisa ka sii wado weerarada lubnaan marinkuna mar kale ayuu si buuxa u xirmi doonaa dib ufuriddiisana waxay noqon doontaa mid adag waxaase xusid mudan dhanka kale wakhti xaadirkan in dhaqdhaqaaqyo xooggan ayba ka jiraan gudaha marinbiyoodka hormus maraakiibta ayaana ku dhaafaya xaalad qoobgariir ah su-aasha saddexaad ee ay warbixintu soo bandhigtay waa ciidanka ilaalada kacanka iiraan miyay usii hoggaansami doonaan heshiiskan xabad joojinta haddii maamulka gumaystaha yuhuudda uu sii wado weerarada uu ku qaadayo gudaha waddanka lubnaan waxay warbixintu tiri taasi uma muuqato mid suuragal ah oo xitaa saacadihii ugu horreeyey ee heshiiska xabad joojinta waxay dowladda iiraan weeraro xooggan ku qaaday waddamada baxrayn kuweyt qatar iyo imaaraadka carabta taasi oo uu wasiirka difaaca maraykanka sheegay in ay sababtay isgaarsiinta ciidanka ee iiraan oo daciiftay weeraradii lagu beegsanayay darteed sidaasina aysan ciidanka ilaalada kacaanka iiraan badankooda uusan u gaarin qabarka ah in xabad joojin laga gaaray xaaladda dagaal digniin saacadihii u dambeeyey ka soo baxday ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay ku sheegeen ayay warbixintu tiri in fartooda ay saaran tahay halka qoriga laga rido daqiiqad welibana ay u diyaarsan yihiin in dagaalka ay dib ugu laabtaan su-aasha afraad ahna midda ugu dambaysa ee ay warbixintu soo bandhigayso waa iiraan miyay ogolaan doontaa in si buuxa ay u wareejiso qalabkeeda nukliyeerka marka la isugu tago wadahadallada ka dhici doona maalinimada berri caasimadda dalka bakistan waxayna warbixintu tiri hay-adda nukliyeerka adduunka ayaa qiyaasaysa in iiraan ay haysato waqti xaadirkan ku dhowaad ilaa afar boqol iyo afartan k g oo yuranium ah taasoo ku filan in laga sameeyo dhowr bam oo nukliyeer ah waana sidoo kale mid gacanta ku haysata tehraan qalab fara badan oo ay u adeegsan karto soo saarashada nukliyeerka wargeeska dahiil waxa uu yidhi ma jiraan calaamado muujinaya in tehraan ay ogolaan doonto in ay dhiibto kaydkeeda yuraniumta iyo qalabkeeda nukliyeerka halka trump iyo golihiisa wasiiradana ay u muuqdaan kuwa doonaya in ay ku adkaystaan in heshiiska islaamabad uu qayb ka noqdo in la baabi'iyo gebi ahaan awoodda nukliyeerka iiraan gunaanadkii waxay warbixintu tiri waxaa la filanayaa in maalinimada berri ee jimcaha ah ay labada dhinac ku kulmaan magaalada islaamabad si xal looga gaaro galalkan kala duwan ee furan halkaas oo ay kasoo kala caddaan doonto in heshiiskan uu noqon doono bilowga xal waara ama nasasho la iskugu diyaarinayo dagaal kale oo ka weyn mid ka dhex maray waqti xaadirkan dhinacyada waa maraykanka iyo yuhuudda oo isku duuban iyo iiraane guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta aan u laabana dhanka walaalkiin suhayb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afaraad ee taxnaha asiira nabowiya duruusun wa cibar iyo walaalkiin mucad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغرنال فآل المصطفى أكرم بآله عظام بدين محمد بلغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqaan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
على الأعداء دائرة روحهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي طوقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
haddii aan eegno dhalashadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nasabkiisa sharafta badan waxaa laga wada dharagsan yahay inuu nebigu yahay dadka kuwooda ugu sharafta badan dhanka nasabka abuur ahaan iyo dabic ahaanna uu yahay midka ugu dhammaystiran xadiid saxiix ah oo nebiga salaallahu calayhi wasallam laga wariyey wuxuu yidhi alle wuxuu carruurtii ibraahiim ka doortay ismaaciil reer bani ismaaciilna wuxuu ka doortay kinaana kinaanana wuxuu ka doortay quraysh qurayshna wuxuu ka doortay reer bani haashim aniguna reer bani haashim buu iga doortay al-imaam al-bukhaari raximahullaah ayaa sidaan u sardiyey abtirka suubanaha salaallahu calayhi wasallam wuxuuna yidhi waa abulqaasim moxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu murrah ibnu kacab ibnu lu'ay ibnu khaalib ibnu fihr ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudrikah ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nisaar ibnu macaddi ibnu cadnaan imaamulbaqawi wuxuu kitaabka sharxu sunnah ku yidhi ma bannaana xifdinta abtirka rasuulka sala allahu calayhi wasallam wixii ka korreeya cadnaan ibnulqayim isaguna markii uu tiriyey abtirka rasuulka sala allahu calayhi wasallam uuna gaarsiiyey ilaa cadnaan wuxuu yidhi ilaa laga soo gaaro cadnaan waa abtirsiimo sax ah oo la hubo dadka hiddayaqaanka ahna ay isku waafaqsan yihiin wax khilaaf ah oo ka dhexeeyana ma jiraan wixii ka korreeya cadnaan waa la isku khilaafsan yahay laakiin la iskuma diidana in cadnaan uu ka mid yahay carruurtii ismaaciil calayhisalaam ibnu sacad wuxuu isaguna dabaqaadka ku yidhi waxaa habboon in laga gaabsado wixii ka dambeeya cadnaan ilaa ismaaciil nasabnimada wanaagsan waxay ahayd welina tahay mid maqaam iyo maamuus ku leh nufuusta bashariga ah inta badan qofka ka soo jeeda reer wanaagsanna dadku uma diidaan inuu safka hore soo istaago ha noqoto inuu nebi noqdo ama uu boqor noqdo sidaasi darteed maadaama moxamed salaallahu calayhi wasallam loo diyaarinayay inuu noqdo nebi wuxuu allaah ka soo saaray reer nasab ahaan wanaagsan si taasi ugu noqoto mid ugu kaalmaysa in dadku ay hareerihiisa buuxiyaan isirka nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam waa mid wanaagsan oo qaali ah wuxuu ku abtirsadaa ismaaciil calayhi salaam iyo ibraahim oo ah khaliilullaah waana ajiibidda baryadii nebi ibraahim iyo bishaaradii nebi ciise calayhi salaam sida ku cad xadiid laga wariyey nebiga salaallahu calayhi wasallam oo odhanaya anigu waxaan ahay baryadii aabbahayga ibraahim iyo bishaaradii walaalkay ciisa
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
محمد مع المقفي أحمدا الحاشر العاقب والماحر ردا وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة وفيه أيضا بنبي الملحمة وفي رواية النبي المرحمة طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل والمتوكل النبي الأمي والرؤوف الرحيم أي رحمي وشاهدا مبشرا نذيرا كذا سراجا صل به منيرا كذا به المزمل المدثر وداعيا لله والمذكر ورحمة ونعمة وهادي وغيرها تجل عن تعداد sida la og yahay cabdulaahi oo ahaa aabbaha dhalay nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa guursaday aamina bintu wahab cabdulaahi wuxuu ahaa wiilka loogu jecel yahay carruurta cabdilmutalib waxaana si looga badbaadiyo gowraca uu aabbihii ku furtay boqol neef oo geel ah isagoo markaa kadib u guuriyey haweenaydii ugu sharafta badnayd haweenka makka taas oo ah aamina binti wahab ibnu cabdimanaaf ibnu zuhrah ibnu kilaab cabdulaahi ayaa durbo geeriyooday iyadoo aamina ay caloosha ku qaaday moxamed salaallahu calayhi wasallam waxaana lagu duugay cabdulaahi magaalada madiina oo ay degganaayeen abtiyaashiisa reer cadi ibnu najaar isagoo ka soo noqday safar ganacsi oo uu ku aaday shaam ayuu cabdulaahi soo maray magaalada madiina halkaas ayayna ajashiisa ku dhammaatay waxaana ka haray ruuxtaasi daahirka ahayd ee ay dheebsatay dunida kaas oo ah nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam sagaal bilood oo xamli ah kadib waxay aamino foolatay wiilka noqon doona sayidka bashariyada oo idil maalin isniinah khilaaf la'aan laba-iyo tobanka rabiicul awal sannadkii caamul fiil ee aannu ka soo hadalnay waxaana ay ku dhashay gurigii abitaalib ee togga reer bani haashim sheekh abuusaciid asaylaci ayaa sii ambaqaadaya faahfaahinno dheeri ah oo ku saabsan dhalashadiisii iyo haweenkii nuujiyey suubanaha sala allahu calayhi wasallam nabigeena moxamed calayhi asalaatu wasalaam dumar dhowr ah ayaa soo nuujiyey wa awalu man ardacatu waxay ahayd thuwaybatu amatu camihi abilahab kadibna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa nuujiyey xaliimatu sacdiya thuwayba nabiga caleyhi salaatu wasalaam way nuujisay rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam wuu sheegay thuwayba inay hooyadiis ahayd kadibna waxaa nuujiyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xaliimatu asacdiya oo reer bani sacad u dhalatay xaliimatu sacdiya qisadeedii waxay ahayd reerkan banu sacad deegaankaas ay deganaayeen abaar bay ku habsatay ee xilligaasna dadka caruurta magaalada lagu dhalay waxaa loo raadin jiray hooyooyin naasiya oo baadiyaha degan maadaama baadiye ay ka caafimaad fiican tahay magaalada xaliimatu sacdiya iyo gabdho kaleeto reerkaas u dhashay ayaa waxay ka soo tageen baadiyadii banu sacad waxay yimaadeen magaalada mako iyagoo raadinaya caruur ay nuujiyaan lacagna markaas ay ka qaataan xaliimo markay ka sheekaynaysay ee safarkeeda magaalada maka ay u soo aaday waxay tilmaantay inay soo baxeen iyagoo markaas ay wadatay dameer oo iska liita waxaana la socday ninkeeda oo alxaaris ibni cabdilcuza la dhihi jiray ayaa la socday waxay tiri waxaan wadanay hal neefgeel ah oo waayeel ah oo caano aan laga helaynin sanadkana waxay ahayd sanad abaar ah waxay wadatay xaliima markaas cunug yar ayada ay dhashay habeenkii lagama seexan jirin wuu oyn jiray hooyadiisana kama heli jirin caano markaas ku filan xaliima waxay tiri magaalada maka markii aan soo galnay gabdhihiina la socday gabar kastoo ka mid a waxaa loo bandhigay nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo markaas yatiim ahaa aabihiis horay u geeriyooday gabdhihii way dhibsadeen inay qaataan waxay dhaheen innahu yatiimun xalima waxay tidhi gabdhihii la socday mid kastoo ka mid ah waxay heshay cunug oo waalidkiisa uu nool yahay way soo qaadatay waxay tihi aniga wax kale waan waaye markaase waxaan isdhahay intii aan anigoo faramaran iska laaban lahaa yatiimkan ayaan qaadanayaa waxay tidhi waxaan u sheegay zoojkayga saaxiibkayga waxaan ku idhi yatiimkan oo min bani cabdilmudalib ayaan qaadanaya fa casa allaahu an yanfacanaa bihi wuxuu yidhi way fiican tahay way soo qaadatay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxay la timid meeshii magaalada marka ay ka deganayd waxay tiri barakadii bidaayadeedii markaasba noo bilaabatay markii islamarkii markii guriga aan la tagay labadii naas oo cunugeedii oo wax looga waayey ayaa ilaahay subxaanah watacaala cano kusoo shubay nebiga wuu nuugay ilaa uu dhergey walaalkiisoo xaliimo dhashayna isagaa sabab kaleeta isagana wuu ku dhergey ninkeedii ayaa wuxuu u istaagay hashi ay wateen oo caano aan laga helaynin wuxuu arkay ayadoo candhadeedii markaas oo buuxda caano badan ayuu ka soo lisay waxaa weeye xaliima way ka dherigtay isagana saas oo kaleeto markaasaa ninkeeda wuxuu ku yidhi yaa xaliima taclamiina wallaahi laqad asabnaa nasamatan mubaaraka ilaahay subxaanahu watacaala nicmadaas iyo barakadaas oo nebiyulaahi moxamed cunug yar ah xaggiisa inay tahay way garteen arigooda ilaahay subxaanahu watacaala maalin kasta markii la soofiyo isagoo dhergan oo caano leh inuu galabtii lasoo celin jiray labadii sano oo lagu heshiiyey inay nuujiso markay dhammaysatay ayaa iyada iyo ninkeedii waxay isdhaheen cunugan muddadiina way dhammaatay aad baana noo anfacay ee aan soo ceshano haddii aan awoodi karno way soo kaxeeyeen hooyadiis oo magaalada maka joogtay u keeneen oo isigoo markaas aad u ladan oo aad ay u daryeeleen nicmada iyo dadaalka ay ku bixin ay ka muuqato markaasaa waxay dhaheen wallaahi maa ra'aynaa sabiyan qatu acdama barakatan minhu wa innaa lanatakhawafu calayhi waba'a maka waxaan uga baqaynaa cunugeeni xanuunkan magaalada mako iyo xanuunadeeda markaan waxaan codsanaynaa in loo oggolaado mar labaad inaan ceshano waa loo oggolaaday way la soo laabteen baadiyadii banuu sacd ayaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam labadii sano radaac markay dhammaatay ka gadaal ayaa lagu soo celiyey muddo markii halkaas rasuulku joogay caleyhi salaatu wasalaam ayaa xaliima waxay tidhi nebiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo la ciyaaraya carruurtii xaliima ayaa carruurtii qaarkood ayaa soo ordeen markaase waxay u sheegeen walaalkeena qurayshiga ah laba nin baa u yimid wayna soo qabteen way jiifiyeen calooshiisana way jeexeen markaase xaliimo iyo ninkeeda way soo baxeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo midabkiisa isbeddel ayay arkeen oo markaas rasuulka caleyhi salaam oynaya markaas waxay ka baqeen cunugii in la dilo kadibna way soo celiyeen hooyadiisii oo aamina bint wahab ayay markaasay ku soo celiyeen qisadii khabarkana markaas way u sheegeen aaminana markaas waxay u tilmaantay markii ay dhalaysay waxyaabihii astaamihii oo carruurta kaleeto ka beddelan ayay ka aragtay in uu markaasuu ka soo baxay ayaga xaggeeda nuurun inuu ka soo baxay ayay tilmaantay intaas waxaan ka qaadanaynaa duruus iyo cibar duruustaas waxaa ka mid ah barakada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu geliyey hooyadiisa labaad xalimatu sacdiya barakadaas way soo daahirtay wayna soo muuqatay wax kasto markaas ay haysteen ka soo muuqatay taa waxaa weeye barakada rasuulka xalimatu sacdiya iyo qoyskeedii markaas ilaahay uu ku barakeeyey barakaadkaas waxay ahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala karaamayn nebigiisa markaas ku karaamaynayo waayo halima iyo ninkeedii iyo qoyskeedii markay arkeen dheeftaas iyo barakadaas ay ka helayaan arrintaas waxay ku xambaartay in rasuulka ay jeclaadaan naxariis badan ay u muujiyaan mucaamaladiis ay wanaajiyaan dadaal iyo naxariis owlaaddoodii aysan siin jirin marka rasuulka ay ugu dadaalaan way muujiyeen waxaan kale ka qaadanaynaa khiyaarullaahi lilcabdi abraku wa afdal addoonka wixii ilaahay u dooro ayaa u khayr badan taasaan u fadli badan xalimatu sacdiya iyada khiyaarkeeda ma ahayna nebilaahi maxamed inay qaadato iyadoo markaas dhibsanaysa oo wax kaleeto waysay ayay markaas soo qaadatay laakiin dadkii kaleeto carruurtii waalidiintoodii noolayd ay soo qaateen ayadaa ka dheef badatay nataa'ij fiicanna way ugu soo baxday taasna waxaa ku sugan darsun likulli muslimin oo wixii ilaahay kuu soo qadaray oo ilaahay kuu dooray inaad raalli ku noqoto hooyada dhashay nebi maxamed salallaahu calayhi wasallam ee aamina binti wahab ayaa geeriyootay isagoo da ahaan jira lix sanno waxaana ay ku dhimatay deegaan lagu magacaabo alabwaa oo u dhexeeya maka iyo madiina xilligaasina waxay ka soo laabatay booqasho ay ugu tagtay reer abtiyaashiisa cabdiyah ibnu najaar kadib geeridii aamina waxaa barbaarinta rasuulka salallaahu calayhi wasallam la wareegay awowgiisa cabdilmudalib kaasoo aad u jecla kana doorbiday carruurta uu isagu dhalay ee ahaa adeerada rasuulka salallaahu calayhi wasallam laba sanno kadib geeridii hooyadii waxaa geeriyooday cabdilmudalib da'diisuna waxay ahayd siddeed sanno waxaana uu cabdilmudalib kala dardaarmay adeerkiis abitaalib kaasoo dhankiisa aad uga soo dhalaalay barbaarinta iyo daryeelka wiilka uu adeerka u ahaa ee moxamed ibnu cabdilaahi salallaahu calayhi wasallam xigmadda allaah ayaa doontay in nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam uu barbaaro isagoo agoon ah si ay u harayso daryeelka iyo macyada allaah oo barax tiran masaa'ibta isxigxigtay ee asiibtay nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ayaana ka dhigtay qof leh qalbi dabacsan dareenkiisuna dhow yahay masaa'ibta gaar ahaan geerida ayaa qofka ka baabi'isa qalbi adayga kibirka iyo quruurka in labada waalid ee dhalay suubanaha salallaahu calayhi wasallam ay geeriyoodaan iyagoo ku jira da'da labaatameeyada ma ahayn inay ahaayeen dad la noolaa xanuuno adag ama wajahayay nafaqadarro iyo culays nololeed laakiin wuxuu allaah doonay in tusaalaha nuucan ah ee uula noolaaday nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ay isku sabarsiiyaan qof weliba oo waayey labadiisa waalid ama midkood kartida iyo ragannimada uu rasuulka salallaahu calayhi wasallam ku soo barbaaray yaraantiisa waxay ehel uga dhigtay inuu noqdo hoggaamiye ay ku soo hirato bashariyada oo idil garashada iyo gobannimada uu lahaa suubanaha salallaahu calayhi wasallam ayaa ku hoggaamisay inuu shaqaysto isagoo da'yar si uu u kaalmeeyo adeerkiisa abidaalib haddaba maxaa ka mid ah xirfadihii iyo shaqooyinkii uu ku soo shaqeeyey nebiga salallaahu calayhi wasallam waxaa inooga warramaya sheekh abu maxamed ashaami horta nebigeennu salallaahu calayhi wasallam wuxuu barbaaray asagoo yatiim ah oo aabbihiis dhintay nebigu sannawaadkii hore oo noloshiisa ka mid ah baadiyaha reer bani sacad ayuu ku soo koray taasoo ka faa'iidaystay inuu si caafimaad qabto u koro jismi qawi ah caqli fariid ah inuu ku soo koro waxaa ka mid a waxyaala nabigu qabtay markuu qabla alwaxyi intuu joogay inuu raaci jiray ari inuu raaci jiray fii shabaabihi liahli makka qarashna uu ka qaadan jiray waa xirfad nebiyaalku ay soo mareen duruus badan iyo cibrin ay ku jirto keligeed nebigeennu sala allahu aley wasalam markuu dhallinyarada ahaa dadka ficiisa ah kalama qayb qaadanin lahwigooda iyo cayaarahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka ilaaliyey waxaa lagu yaqaanay caqlibadni maskax raajixa arrintii ku saabsanayd markii laysku khilaafay alxajaru aswad iyo xukumkii uridayna waa daliilka koobaad oo ku tusinaya xikmaddiisa iyo caqligiisa sala allahu caleyhi wasalam nebigeenna waxaa lagu yaqaanay markuu dhallinyarada ahaa run saadiqulamiin sumcad wanaagsan mucaamalo tayiba waxaa daliil u ah nebigu laba jeer ayuu u baxay khaarija maka oo dhanka shaam u aaday safaro kaleo had dibadda u aaday lama sheego marka xayaatu rasuuli sala allahu caleyhi wasalam qabla albictha waa xayaatadaas nasiiha ah oo ku dhisan khibrad nolosha uu ku lahaa nebigu sal ly slam sumca tayiba wax alla wixii hadhow dacwadiisa lagu dhibaatayn lahaana oo lagu ceebayn lahaana nebigu uu beri ka ahaa sala allahu caleyh wasalam qodob kasta oo qodobbada ka midana waxaa laga qaadanayaa cibar iyo cidaad oo yacni qofka muslimka ugu sugan oo daaciga ah sifaadka laga rabo qofka daaciga ah intuusan dacwada gudanin inuu bulshadiisa ku dhex lahaado ay ugu muhiimsan tahay inuu daaci runlow yahay xusnu mucaamala lagu yaqaano qof nasiiha u yahay qof maara tarbiya ruuxiya haysta u yahay ilaa waxyaalahaas oo badan buu laga faa'iidanaya insha allah tacaala
مقام في الدرى صعب المنال نور مرضيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا mid ka mida qisaska muhiimadda xambaarsan ee la weriyo ka hor inta aan lagu dhawaaqin nebinimada suubanaha salallaahu calayhi wasallam waa safarkii uu ku aaday shaam isagoo da'yar haddaba mucjisaadka duruusta iyo cibarka ku jira safarkaas waxaan ku soo gudbin doonnaa xalqada xigta ee taxanaha insha allah
بدين محمد بالغ المعالي رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوال تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه في كل حال guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu